gurka hogaanshe ciddaa nolosha adami guushiya barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gaxal wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zugure gurwac ku joogtaye zugure wiilgabo garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gaxal wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zuhure gurwac ku joogtaye zuhure
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha idaacadda beerole barnaamijka waxaa halka aad kala socodsiin doona anigoo cumar yuusuf aadan ameerika maxamed yuusuf cabdullah ayaa farsamaynaya kusoo dhowaada heeska daafurka barnaamijka
maylubiyo jiir qambawaygu ladhantu
haysaa lacagkeedu maladeeludiyo jiiriga amba waygu larantu sida laabta laabta xunshada kalaxnima yeesho sida laba jir laba jir dhurhaadaan sida laba jir laba jir dhurhaadaan intaa kasoo la xawsanay sida laabta laabta xunshadan kalaxiimayeesho sida laba jir laba jir dhowraadaan sida laba jir laba jir dhowraadaan intaa kusoo la xawsanaa haliliiki waranka kalikaysan xididada halliliiji waranka kallikaysan xididada faddanx kallayidhigini soo laabani doone haddanx kallayidhigini soo laaban doone halliliiji waranka kallikaysan xididada haliliiji waranka kallikaysan xididada haddaan wax kalaydigini soo laaban doone haddaan wax kalaydigini soo laaban doone
Thank you.
ka raacday runtu guracaano wayaan ka tiriireen lixadiisiyo lugti faras ka raacadee lunku guracaano sida laash laash ban weyn baan kulyaliicayaayo sida laamo laamo lebibaan sida laamo laamo lebibaan intaa laygu iibacay haaji sida laash laash badweyn baan kulyaliicayaayo sida laamo laamo lebibaan sida laamo laamo lebibaan intaa laygu iibacay haaji halliici waranka kallikaysan xididadha halliici waranka kallikaysan xididada kalaydhigini soo laaban doone haddana kalaydhigini soo laaban doone halliici waranka kallikaysan xididada halliici waranka kallikaysan xididada hadalxukalaydhigini soo laaban doone hadalxukalaydhigini soo laaban doone
intaasaan ku dhaafnay heeskaasi waxay daafurwaad barnaamijka muusiga iyo salaamaad gacanteed waxaa ku jirta warqad tahaniyad dhalasho ah waxay naga soo gaar dad kale ah ee daarday yuusuf khaali sabriye faadumo sabriye sacdiye cismaan jamaal cismaan jibriil cismaan faarax aadan cismaan faarax iyo saariye cismaan iyo salme cismaan iyo sawde cismaan iyo shukri maxamed dhammaantkaasoo isku duwan waxay tahaniyad dhalashaawada u marinayaan waa salaamaan cismaan faarax iyo weliba shukri maxamed xasan oo wiil ugu dhashay deegaanka bacaad waxaan leenahay adeer abti soo barbara oo noqonkii dalkiisa dadkiisa diintiisa anfaca gacadiid waxaa ku jirta warqad taaniyad aroos waxay laga soo gaaray dad kale ah batawana macquul iyo hooyo guuro cumar iyo aab cumar axmed iyo dhool cumar axmed iyo dayax cumar iyo t- eh, nimco tawane iyo cabdifataax tawane iyo maxamed tawane iyo nasra tawane iyo nadiifa tawane iyo nafisa tawane iyo naciime tawane iyo cabdiraxmaan tawane iyo fataax tawane iyo naqiila tawane dhammaankaas isku duuban waxay taaniyad aroos hawada u u marinayaan weliba cabdi xuseen iyo weliba ister dhaqane oo markaasi arooskoodu ka dhacay magaalada tambaladoon isku waara isku nagaada umad kheyr qaba ee baydin kale si ayaan leenahay aamiin aamiin markan kusoo dhawaada fariin
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaasaan ku dhaafno fariintaas ku saabsan idka hortaga hadallada nacaybka xambaarsan iyo kuwa been abuurka markana kusoo dhawaada mid ka mid a kaalmaha suugaanta
baxay xusuusteen dadka ugu jeclaayey ubaxay xusuusteen dadka ugu jeclaayey tii aan habloo idil iyadown ka doortee tii aan habloo idil iyadown ka doortee axdigaan la galay iyo ofinaysay wacadka axdigaan la galay iyo ofinaysay wacadka ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayey ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayey tii aan habloo idil iyadown ka doortee tii aan habloo idil iyadown ka doortee axdigaan la galay iyo ofinaysa wacadka axdigaan la galay iyo ofinaysa wacadka weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin rume ooridaade amarkaa qoraaye isa seeka nagu dhaxay waa amurinaga weyne isa seeka nagu dhaxay waa amurinaga weyne weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin rume ooridaade amarkaa qoraaye isa seeka nagu dhaxay waa amurinaga weyne isa seeka nagu dhaxay waa amurinaga weyne inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii buradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa allo way u fududahay mar inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calafka u sawraaya allo way u fududahay mar inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calafka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calafka u sawraaya alla way u fududahay mar inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calafka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay dillaace iga baxay duleedkaay codkii ilaace iga baxay duleedkaay astamaa jacaylkiyo ilasii cadfeede astamaa jacaylkiyo ilasii cadfeede shaxaya dhaqankaba dumar ugu horraysa shaxaya dhaqankaba dumar ugu horraysa codkii ilaace iga baxay duleedkaay codkii ilaace iga baxay duleedkaay asamaa jacaylkiyo ilasii cadfeede asamaa jacaylkiyo ilasii cadfeede shaxaya dhaqankaba dumar ugu horraysa shaxaya dhaqankaba dumar ugu horraysa eedlaygu dhaliiliyo dembi aniga ongelin dad ujeedda igali dhibata ay abuureen tilaygaga aftuubeenana kala irdiya tilaygaga aftuubeenana kala irdiya eedlaygu dhaliiliyo dembi aniga ongelin dad ujeedda igali dhibata ay abuureen tilaygaga aftuubeenana kala irdiya tilaygaga aftuubeenana kala irdiya inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradagi ku xidhan tahay bisna anigu sidii baan kugu uulfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu uulfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa alla way u fududaay mar inaynu kulanne sidiiban ayaankiyo calabka u sawiraya alla way u fududaay war inaynu kulanne sidiiban ayaankiyo calabka u sawiraya rabbigay ma eexde sidiiban ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududaay mar inaynu kulanne sidiiban ayaankiyo calafka u sawiraya alla way u fududaay mar inaynu kulanne sidiiban ayaankiyo calafka u sawiraya rabbigay ma eexde sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay
intaas aan ku dhaafno heeskaasi waxay markaasi qeybka ee sugaantan aawa idinkugu tala galnay gacanteyda waxaa ku jirta warqad tahniyad ah markaasi aroosta waxay naga soo gaaray dad kale ah axmed weli cumar iyo cabdilfataax cumar iyo aadan cumar iyo cabdikariin salaad iyo salma ibraahim iyo ciyow yuusuf cali iyo igraan yuusuf cali iyo siyaad yuusuf cali iyo maxamed yuusuf cali muxidiin yuusuf cali iyo cabdirasaaq xasan salaad iyo daahir geelle iyo burhaan cilmi iyo fitaax qays dhammaankaas isku duwan waxay tahniyada markaasi aroosawada u marinayaan waa axmed nuur qays maxamed iyo gaclisiisa sacdiyo ismaan oo markaasi arooskudu ka dhaca fadowl wadaag laanta heegan isku waara isku nagaada ubad kheyr qaba ee baadan kala siiya ayaan lena aamiin aamiin gacanteed waxaa ku jirta mar kale warqa taaniya dalasha waxay naga soo gaaray dad kale ah iqra maxamed xasan iyo xamdi yuusuf barre iyo safiye cumar xasan iyo axmed yuusuf xasan iyo saleymaan maxamed iyo bishaaro aadan iyo dahabo cabdilqaadir iyo shamso yuusuf iyo saciido cabdulle muuse cali iyo weliba salmo faarax cali dhawankaas isku duwan waxay tahniyad dhalashaha wada u marinayaan waa maxamed dhoore cali iyo marwadiisa ruraax ruun oo markaasi wiil ugu dhashay magaalada beledweyn wiilkaasina waxaa loo bixiyey zubayr zubayr oo abti adeer soo barbaaro noqonkii dalkiis dadkiis diintiisa anfaca aamiin aamiin markana kusoo dhawaada mid kamid a gaalmaha sugaanta
dhulka oo barwaaqah anigoo bulshaha oo banka jooga qoraxay dhulka oo barwaaqah anigoo bulshaha oo banka jooga qoraxay sumarkaas baranay bidhantaada kuma narag sida tahay bilaalatay biyo webi dhaxdoodo bahalladii xaaskiyo jeertiisoo imaad barin sumarkaas baranay bidhantaada kuma narag sida tahay bilaalatay biyo webi dhaxdoodo bahalladii xaaskiyo jeertiisoo imaad barin bashaalka galabtii markaan joognay beeraha way baardankeni shaqaylkii ma baabay bashaalka galabtii markaan joognay beeraha way baardankeni shaqaylkii ma baabay anigoo u baahan bidhantada inay yahay ayaan buudka reeraha ku baryaa habeenkii anigoo u baahan bidhantada inay yahay ayaan buudka reeraha ku baryaa habeenkii nafsi waa balaaye wadigan gulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode hadmad booy doontaa ana ana anaan antuman baloole nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode hadmad boy doonta ana ana ana antuman baloole aku barashadii ahay dhowr beri hortood sub lamaan bukoonno aku barashadii ahay dhowr beri hortood sub lamaan bukoonno berkiyo wadnaha waxaad mooda bahalo bini'aadma ila qabin fogga igama haystan badkiina kama goyn biyihii kulay tahay berkiyo wadnaha waxaad mooda baqalo bini'aadma ila qabin fogga igama haystan badkiina kama goyn biyihii kulay tahay mar unbaan bogsoono haddii aan naftani bixin anigoo badqaba adna ay bastaan noqon mar unbaan bogsoono haddii aan naftani bixin anigoo badqaba adna ay bastaan noqon dumar haw badnaadee bini'aadmi waa saase marka taadi bogatay miyaad laba boglaysaa dumar haw badnaadee bini'aadmi waa saase marka taadi bogatay miyaad laba boglaysaa nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode hadmad boy doonta ana ana anaan antuman baloole nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadigan bulada cayaaray ka boode hadmad boy doonta ana ana anaan antuman baloole
intaasi aan ku dhaafno heeskaasi waxay qayb ka suugaantan caawa ay kugu talagalna qeybihii dambe ee barnaamijka ayaynu kusii dhawaaneynaa gacanteeda waxaa ku jirto warqad tahniyad markaasi dhalasho ah waxay naga soo gaara dad kale ah garaad cumar iyo weliba zaynab faarax iyo weliba shamso faarax iyo ibraax cabdi iyo macalim fitaax iyo cabdilfataax aadan iyo balkiisa nuur iyo khaalid cabdi iyo sabriin muxiidiin iyo fatxi muxiidiin iyo yusra muxuudiin iyo weliba waa nadiir muxuudiin dhammaantkaas isku duuma waxay tahniyad markaasi dhalasho hawada u marinayaan waa samiiro muxuudiin iyo saygeeda cabdilfataax cabdicasiis oo markaasi gabar ugu dhalatay xaafadda kooshin laanta raadeerka waxaan leenahay abti adeer soo barbaaran oo noqotii dalka iyo dadka iyo diintada anfacda aamiin aamiin markana waxaa gacanteeda ku jirto warqad taniyada markaasi aroosa waxay naga soo gaar dad kale ah faadumo cabdulaahi iyo xamdi cabdulaahi iyo xasan cabdulaahi iyo qiyaas cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi iyo caali cabdulaahi iyo xasan cabdulaahi iyo caisha cabdulaahi iyo cabdisalaam cabdulaahi iyo cumar cabdulaahi iyo weliba xaawa cabdulaahi iyo sacdiya cabdulaahi iyo muscab cabdulaahi dhammaantkaas isku duwan waxay tahniyada markaasi aroosawada u marinayaan waa saadiq cabdulaahi iyo gaclisadiisa ambiyo maxamed oo arooskoodu ka dhacay xaafadda xawataako laanta dhagax jibis waxaan leenaha isku waara isku nagaada mid kheyr qaba ee baa idin kale siiya aamiin aamiin aamiin markana kusoo dhawaada mid ka mid a gaalmaha sugaanta
ayloguyaad badan soo baxaa kalishi geedgeela loo degay sannaad geelu madiday ayloguyaad badan soo baxaa kalishi geedgeela loo degay sannaad geelu badi dhalay oy idig ilaalay ilkuhu an socod baran oy idig ilaalay ilkuhu an socod baran beeraha sintoodiyo kay masarri loo dhigay igar mid yari tabo maqaar lagu salaaxay kaameeshigawaha igar mid yari tabo maqaar lagu salaaxay kaameeshigawaha obaar asuuqan isagoo ah laba sar soofeeyey miciido katanqadhiyey dobkii diin aroorsaday ugubkii u taniyo madhiir la diibsaday saqdi lixina roobelay subaxii barisada ideedan jalleecada saxansaxa udgoon badan dhanka kuula raa dhanka kuula raa dhanka kuula raa dhanka kuula
dumalbadhiidi lagu shubay oo isabaada ceelkiyo dohaduu tahay agtiiso daankeesubagidaadiyo dumalbadhiidi lagu shubay oo isabaada ceelkiyo dohaduu tahay agtiiso Lord. sudiyo hal sare loogu dhahaysho tacbada oo sudiyo hal sare saddex kuna taaqo weli ankadeeri araa hoseeta iyo dabar labadaba ka shaahiday oo sano uu dagaaliyo midigayn saraayaha oo saraarka naxdiyo timahoy isku seexdeen oo say gargoortii guurto saxarkii ku duulayo lagamaydha siigada loo saara kooraha cigalkiina loo suray sarajooga iyo muuq sankuneefla keliga ada suura ada suuradiisa le ada suuradiisa le ada suuradiisa le aa looga degay nabad oo saraarta defiidiyo siman tahay dareemadu oo dabiiga ani sideedan saleecada saxa saxa udgoon badan danka kuula raaca danka kuula raaca danka kuula raaca danka kuula intaas aan ku dhaafno heeskaasi waxay markaasi qayb ka ahayd sugaantan aawa idinkugu tala galnay intaana waxaa ku eeg barnaamijkii muusigii iyo salaamaha waxaana barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan ameerika maxamed yuusuf cabdullahi ayaa farsameynaya intan barnaamijkan lama isku maqli doono dhammaantayna isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo ammaanaa lah
geddaa nolosha adayga guushiyo barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe geddaa nolosha adayga guushiyo barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe wilgaboogaraad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calabku kuu galo gurwac ku joogtaye zugure gurwac ku joogtaye zugure wilgaboogaraad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta